asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaan idin leeyahay dhegaystayaal mar kale kulanto wanaagsan dhammaantiin waxaan halkan ka soo jeedin doonaa idamkii eebe xubinteennii joogtada ahayd ee inta badanba aynu ku kala warqaadan jirnay qaybaha fara badan ee nolosha khuseeya kolba dhinaca ay inagaga soo hagaagto ama kolba dhinaca sheekadu ay inoola dhacdo ama hadba dhinaca ay inoola jinjeedhsato xubintan murtida maantana waa qayb ka mid ah maahmaahyaheennii saddexleyda ahaa ee saddexda ujeeddo ee kala duwan amaba saddexda haab ee isku sida u dhaca laakiin laga yaabo in farqiya u dhexeeyaan mid ka mida waxaan ku soo qaadanaynaa oo aan dhahaynaa idamka ilaahay saddexleydan maantana waxaa la yidhi saddex way kula hadhaan saddex adiga ayay kula hadhaan marka lagu leeyahay saddex adiga ayay kula hadhaan waxaa weeye waxay kugu ridaan dib u dhac iyo hagaas aad ka tallaabsan weydo oo aadan wax horumar ah ama sharaf iyo karaamo ah oo isku fillaansho aad ku gaadho aadan kaga gudbi karin ayay ku badaan bay ka dhigan tahay waxaa la yidhi saddex way kula hadhaan lahadhitaanku waxa weeye heerkii lagaa rabay ama leebalkii aad ku socoteed higsanaysay ama bili-aadanka caadigaa laga rabay inaadan gaadhin aad hoos uga dhacdo waxaa la yidhi saddex way kula hadhaan saddexda kula hadhaay waxaa weeye cuqdad aadame ciil sokeeye iyo cabsi dadeed saddexdaasiba waa ay kula hadhaan tusaale haddii aan usoo qaadanno dee cuqdad aadame inaad bili-aadan cuqdad u qabtaa oo calooshaada ay cuqdadu ka buuxdaa way kula hadhaano waxaa laga yaabaa dhanka taranka dhanka maalka dhanka maaragtay caqliga dhinac walba adiga laftaada inay dhanqaryo kaa gaadho ayaa macquula sababta oo ah dee sharciga islaamka ooma ogolo inaad isu cuqdadaysnaataan ama dadku ay caloosha wax isugu hayaan saddex beri iyo wax ka badanba saddex beri un wixii ka hooseeya ayaa la ogol yahay baa la yidhi dadka islaamkii inay yaro maaragtay haddii lacalla ay dhacdo ilay nafii shaydaan baa dadka weheliya saddex beri ka badan macquul ma aha waa inay isu soo hoydaan iscafiyaanna waa qodobka koowaad hadday dhaafto halkaa dhibaato fara badan oo laga yaabo abaaraha hadda soomaalida ku raagay oo kaleento ayaa laga yaabaa inay dhaxlaan oo ka dhaxlaan waa qodobka labaade waa ciil sokeeye dee ciil sokeeyana waxaan maqli jiray ciddi hoosteed baa lagaa hayaa mase ciil sokeeyaad qabtaa mahmaah kale baan xasuustaa oo saddexleyda ka mid ahayd qaybo ka mid aha haddii ilahay idmahayo ciil sokeeyana inaad eheladaadii iyo qaraabadii lagu yidhi xidhiidhi aad ciil u qabto oo ciilkii cadhadu ama ciilkii cuqdadu waa kala labo oo isma laha ciilku waa wax yaroo kooban oo wax ku eg cuqdaduna waa wax caloosha fadhiya oo asal ahaan lagaba yaaba inay xaasidnimo kula gasho iyaduna looma baahno oo sokeeyahaagii iyo ehelkaagii inaad ciil u qabto looma baahno waa qodobka saddexaad ee cabsi dadeed dee dad inaad ka cabsato muhiim ma ah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa cabsi kugu leh isaga ayaa caabudid kugu leh isaga ayaa adeecis kugu leh bili aadanka waxaad kaga cabsataaba meesha ma yaallaan laakiin lafahaaga waad maadin kartaa cabsidase biliaadanka aad ka cabsato ee aad maaragtay cabsidii oo dhan aad isaga siiso aad noqoto qof u nugul bili-aadanka cabsidiisa oo cabsi dheeri ah qaba weliba cabsi caqiidada ah ama dhinaca iimaanka ah taa iyadaa looma baahno oo maaragtay way kula hadhaysaa sida maratay waxyaalahan awliya bakabakaynta la dhahoo kaleente nimanka maratay waxyaalaha khuraafaadka ka shaqeeyo kale iyo waxyaalahaas looma baahno inaad aad iyo aad ugu dheeraato amaba aad caloosha geliso looma baahno cabsida ilaahay baa leh isagaa la caabudaa isaga ayaana wixii wanaagsan laga baryaa waxa xunna laga magan galaa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa rag qowl iyo qabri baa ka hadha rag qowl iyo qabraa ka hadha waxaan u malaynhayaa marka lagu leeyahay rag qowl iyo qabraa ka hadha hebel baa sidaa yidhi oo halkudhig maaragtay waara ah iyo xabaashaasu waa xabaashii hebel ayaa looga jeedaa waxaan u malaynhayaa dee marka saa lagu leeyahay rag waxaa jira fara badan oo qowl laga qorhayo hebel baa sidaa yidhi ama hebel baa halkudhiggaas lahaana aan la dhehaynin qabuurtiisana ayna qabuurahan caadiga ka duwanayno meesha xabaal baa ku taalla ama waaba xabeeltiiriyaad la dhihi oo dadka intiisa badan oo nin ay magaciisa yaqaanaanba uusan ahayn lakiin waxaan u malaynhayaa kuwii uun maaragtay horyaalka ahaa qayb ka mid ah in looga jeedo ereyga noocaas